Wasaaradda Waxbarashada, Hidaha iyo Tacliinta Sare ee Hirshabelle ayaa magaalada Jowhar ka daahfurtay imtixaanka wareysiga ee laga qaadi doono macalimiinta dowladda ee kasoo gudubtay imtixaan qoraalka ee laga qaaday. Macalimiintan oo tiradoodu ay gaarayso in ka badan laba boqol oo macalin ayaa muddo saddex maalmood ah mari doona imtixaanka wareysi ah oo lagu hubin doono xogta ku saabsan waxbarashadooda, taariikh nololeedkooda, iyo kaalinta ay ka qaadan karaan horumarinta waxbarashada. Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Waxbarashada Hirshabelle, Abuukar Xasan Abuukar, ayaa sharaxaad ka bixiyay tirada macalimiinta u fadhiistay imtixaanka iyo wakhtiga uu socon doono.
alxamdulilah rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah sala alayhi wasalam maanta way taariikhdu tahay lixda bishii shanaad laba kun labaatan iyo saddex Ee, waxaan noo bilowday ee, wejiga labaad ee lagu yeelinayay macalimiinta ka soo gudubtay imtixaankii qoraalka ahaa interviewga Ee, runtii ee, ka Shi- ka hirshabeel ahaan ee, magaalada beledweyne iyo magaalada jowhar aa u talagalnay in lagu kala galo Ee, magaalada beledweyne waxaan ugu gashay boqol iyo sagaashan iyo lix macalin Ee, magaalada jowharna maanta waxaan u gelisay laba boqol iyo soddon iyo afar macalin Ee, oo runtii ah macalimiintii u soo gudubtay ee, imtixaankii qoraalka ahaa Ee, waxaan rajeynaynaa insha allahu tacaala inay macalimiintu ay kasoo gudbi doonaan imtixaanka jigiisa labaad kadibna ay u gudbi doonaan ee, qaybtii kale ee tababarkii macalimiinta Ee, runtii waxaan ku kalsoonahay macalimiinta ee, soo qos- soo codsatay een, inay noqdaan ama ka mid noqdaan macalimiinta dowladda ee dowlad goboleedka Hirshabelle oo ah macalimiin aad u qiimo badan runtii dadaalkooduna ee aan ku ogeyn dugsiyada ay wax ka dhigaan Een, waxaan rajeynaynaa inay imtixaanka kusoo wada gudbaan kadibna insha allahu tacaala ay noqdaan macalimiintii ubadka soomaaliyeed wax bara gaar ahaan reer Hirshabelle insha allahu tacaala marka een, waxaan u rajeynaynaa guul een, iyo wada shaqeyn wacan insha allahu tacaala nasre xuseen xasan hirshabelle t v jowhar Qaar ka mid ah macalimiinta u fadhiistay imtixaanka wejiga labaad ee wareysiga ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin inay soo gaaraan heerkan.
Okay, bismillaah Eh, magacayga waa maxamed cali makaraan ee ka socdo degmada ragaceelle ee uuna jooga maanta interviewgii ee imtixaankii macalimiinta ee wasaaradda waxbarashada qaybtii labaadaan kasoo gudbay qaybtii saddexaad hadda joognaa Ee, alxamdulilaah ee, si fiican ayuu u socdaa interviewga maanta Ee, qaybihii aa lasoo gabagabaynayaa Ee, dhammaan baxda ee, bahda waxbarashada ee, dhammaan ee, wasiirka waxbarashada farax abdulqaadir kan hirshabelle intaba waa u mahadcelinaa Een, haddii aan dareenkayga cabiro imtixaanka macalimiinta een, saddexda kun ee wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ay u qaadanayso guud ahaan soomaaliya Een, waa aad iyo aadan u farxsannahay usoo dhaweynaynaan mahadsantihiin hirshabelle t v Ee, waxaa hadda ka soo baxnay wejigii labaad ee imtixaanka macalimiinta laga qaadayay si heer federaal ah iyagoo ah heer federaal Ee, barnaamijku wuxuu ku socday si qurux badan wejiyadiisii ugu horreeyey wuxuu ahaa weji lagu qo- qoraa- imtixaan qoraal ayuu ahaa wejiga koowaad inta kasoo gudubtay ayaa waxaa loo qabanayay wejiga labaad ee interviewga ah Ee, waxaa ilaahay mahaddiisa inaa ilaahay ii qoray ee, inaa wejiga labaad usoo gudbo maanta waa maalin weyn oo taariikhi ah Een, waxaan halkan u joognaa oo u fadhinaa een, imtixaan fayskii labaad ee wasaaradda waxbarashada interviewgii ayaa maanta la heenay aan qaadanaynaa Een, wallaahi waa maalin oo la soo koobi karin farxadda oo macalimiinta u soo gudubtay interviewga magacaygu waa ibraahim xasan maxamed Ee, waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta inaan kusoo inaan ka mid noqdo macalimiintii usoo gudubtay imtixaankii interviewga ah ee kasoo gudubtay imtixaankii qora- qoraalka ah maraytanka ahaa Ee, aad iyo aad aan ugu faraxsanahay